Inta badan dalalka uu ka da'ay roobabka guga ayaa qaar ka mid ah bulshada degmada Baxda ee gobolka Galgaduud waxa ay bilaabeen taabashada beeraha si ay uga faa'iidaystaan xilli roobaadkan. Ciise Maxamuud Shirow oo ka mid ah dadka beeraha ka hirgeliyay degmada Baxda ee gobolka Galgaduud ayaa Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Galmudug ka codsaday agabka beeraha si sare loogu qaado wax soo saarka beeraha.
waxaan joognaa degmada baxdo duleedkeeda beerta la yidhaahdo horseed Ee, meeshaan iyo hu- juhdi badan iyo hawl badan aan gelinay Ee, waxaa la yidhi dheefey aa la yidhaha tiri dhibaan ka xageeya waxaan laguma lagu dhibto laguma dheefsado dhib badana meeshaan ka soo marnay haddana alxamdulilah rabbilcaalamiin meel fiicanay maraysaa wasaarada beeraha waxaan rajaynaynaa inay noo keento haddii ay ku ron yahay agabyadii beertii haddii ay ku ron yahay ee, agabyada lagu shaqeeyo ee, beertu ma laha biyuhu beerta waa cariiri Ee, haddii ay ku roon agabkii beerta lagu burburi lahaa ma hayno Ee, meelihii aan hadda haddii ku roon yahay aan abuurka iyo gasho lahayn oo abuurka dhigi lahayn ma hayno abuurkii ma hayno waxaan rabnaa wasaaradda galmudug ee beeraha in ay ilgaara degmada baxdo ay ku fiirido Ee, bilow fiicanaan joognaa maxaa yeelay maantay qofkii beer tabcada waxaan isleeyahay haddii ay ku roon yahay noloshu ee haddii ay ku roon yahay si heer dhaxa ugu noolaa kara meelahan gacmadaah la isku haysto ee gacanka cadmeed iyo la isku haysto haddii hadda la xirto qofka beer tabcadaan oo aad haddii ay ku roon berya noolaa kara waxaan leeyahay beeraha hala tabcado dadka soomaaliyeed ha lagu dhiirido inaad dhulkiina wax ka soo saarataan dhulku asagaana deeqa asagaa inku filan wax haddii ay ku roon yahay kale oo caro kale loo fiirshaaho inama kaafi karaane dhulkeenna qof walbaa meesha yarta deganta ha beerato waxna ha ka soo saarato beerta wixii ka soo baxay wixii kale hesha ha isku kaalmaysato waa ku filan yihiin